ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة marka awsaafta cidda la odhanayo waa ku rumowday oo waa u sugnaatay waa inoo hayaa daliil isaga cayimaya oo inuu waxa weeye umin yahay in daliil loo hayaa weli ilaahay yahay wa ilaa waxaa suurtoobi karta inuu khayr inoo muujisto iyo wanaag oo inagu qalbigiisa aynaan ka warhaynin laakiin baatinka uu ku qarsanayo wax xun inuu ku qarsanayo ayaa suurow maadaama qaybka aynaan ogayn aynay suurtoobi karto qofku waxa weeye inuu markaa kufri iyo nifaaq inuu qalbiga ku qabsado nacuudu billahi minha yani waxa weeye ruux mucayan ah oo aan nas loo haynin iyo daliil inuu weli ilaahay yahay ama inuu muumin yahay ama inuu shahiid yahay lama odhan karo waa shahiid waa muumin waa weli ilaahay yani sidaas yadaa lama odhan karo sidaas yadaa lama odhan karo waayo markaysaga qalbigiisa waxa ku jira kama warhayno gaayada arrinku waxa weeye waxa ugu badan ee aynu heli karaa inaynu marka waxa weeye nidhaahno waxaynu u malaynaynaa inuu wanaagsan yahay inuu wanaagsan yahay baynu u malaynaynaa inaynu idhaahno ama inaynu idhaahno waxa weeye waa muumin ama waxa weeye waa taqi ama aynu idhaahno waxa weeye waa shahiid ama waa weli ilaahay ta noocaasi sax maaha ilahay waxa uhi wmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli lmadinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum yani kuwa hareerihiin ee marka waxa weeye reer miyigaa waxaa ka mida baa ilaahay nebi maxamed ku yidhi qaar munaafiqiina ku jira saas si laeg madiine lafteeda waxaa ka mida ehelkeeda qaar munaafiqiina maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum weliba nifaaqa nimankaasi waa munaafaqnimada way ku murxeen adiguna haddaad nebi maxamed tahay sal allahu alayh wasalam garan maysid inay munaafiqiin yihiin inay munaafiqiin yihiin garan maysid baa layidhi marka iyagoo madiine la jooga ayaa nebi maxamed lagu yidhi inay munaafiqiin yihiin garan maysid hadduu nebi maxamed garan waayey ma cid kale ayaa markaa garanaysa marka sidaas aawadeed baa nebigu sal allahu alayh wasalam uu yidhi in kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzaki cala allahi axada yani miyaanu odhan waa markaysa waxaad markaa waa sidaas oo yaanu iska qadcina hadduu ammaanayo ha yidhaahdo sidaasaan u malaynaya inuu iimaan leeyahaan u malaynaya ha yidhaahdo inuu shahiid yahay baan u malaynaya ha yidhaahdo hadduu markaysaga yani macrakadii jihaadka lagu dilo inuu weli ilaahay yahay baan u malaynaya ha yidhaahdo laakiin yaanu qadcin oo aanu odhan waa yahay waayo xaqiiqada markaysaga isagu kama warhayo ma oga baatinkiisa waxa ku jirana kama warhayo saas aawadeed baa sacd ibnu marka abi waqaas sacd bnu abi waqaas nebigu sal allahu alayh wasalam markuu ku yidhi nebiga hebel waa muumina maxaad wax u siin weyday nebigu waa ku inkiray a waa muslim bu mise waa muslim marka nebigu sal allahu alayh wasalam waa ku inkiray inuu mu'min ku tilmaamo waa ku inkiray ama xadiisu ljaariya waxaa looga jeedaa bimacnaa iimaan xukmiyaa looga jeedaa xukmuha xukmu lmu'mina ictaaqana waxaa loo shardiyaa cinda bacdi ahli lcilmi yani marka waxaa loo shardiyaa yani iimaan ayaa loo shardiya marka waa min baabi tanbiih cala alcilla oo waxaa loo xoraynaya waa inay muumino tahay darteed yani markaa weeyaan bimacnaa waxa weeye ictaaqa iimaanka loo shardina shardinayaana calaa hada ra'yi marka lagu socdo waa iimaan xukmiya oo wax iimaan xaqiiqiya u shardinaya ma jiraan ee waa in daahirka axkaamta mu'miniintu ku dareerayaan ayaa looga jeeda saas yada ah ayaa laga tilmaamaya marka waxa weeye ruux mucayana ma garan karo inuu weli ilaahay yahay allahuma ilaa in waxa weeye loo hayo nas ama daliil inuu weli ilaahay yahay mooyaane haddii kale gaayada arrinku waa in la maleeyo in la maleeyo wey masaladaasna horena waa usoo tilmaanay oo waa uga soo hadalay iminkana tambiiha intaas ayaynu ku dhaafayna waxaa jira xadiis marka waxa weye dadka qaarkood ay sheegaan oo ay yidhaahdaan saddexdii kasta ee meel isugu yimaada mid baa weli ilaahay ah oo weli baa ku jira xadiidka nooa noocaasi waxa weeye asal ma laha xadiidkaasi waxa weeye asal ma laha oo waxa weeye waa mid markaa baatila weyn oo wax asala markaa ma laha waxaana suurtoobi karta kooxda meesha isugu timi inay markaa gaala yihiin ayaa markaa suurowda marka waxa wilaayo wax la yidhahdana nasiib ayna ku lahay marka waxba kama jiraan xadiiskaas xadiiskaa laleeyahay saddexdii meel isugu yimaadaba mid baa weli ilaahay ah waxaaba dhici karta markaysa waxaad markaa afar gaal oo markaysaga malcuuniin inay meel isugu tagaan ama wax ka badan ayaa suurtoobi kara sidee baa loo odhan karaa markaysaga saddexdii meel isugu taga waa walyahay waa arrin baaila wey qofkii markaa qudhiisa waxaa ku kulmi kara yani waxa weeye asluliimaan iyo qaybo shucabkii kufriga iyo nifaaqa ka mida yani fisqi iyo macaasi iyo dunuub ayaa asalkii iimaanka la kulmi karta shirki iyo tawxiid baa kulmi kara taqwo iyo fujuur baa kulmi kara nifaaq iyo iimaan baa kulmi kara masaladana waxa weeye alcalaamatu bnu lqayim waxa uu ku tafsiiriyaa kitaabkiisa la kitaab asalaa ayuu kaga hadlaa waxaanu tilmaamay markaa inay tahay min acdami usuuli ahli sunnati waljamaca usuusha ahlu sunna waxyaalaha ugu waaweyn inay ka mid tahay shaarixuna mas'aladaa waa ishaaray inay kulmi karaan waa tilmaamay marka qofkii gees buu wuxuu ka noqon karaa weli gees kalena wuxuu ka noqon karaa cadow bimacnaa shucab yani shucabka markaysa waxa markaa kufriga ka mida ayaa ku sugan gees waa lagala coloobaya geesna waa laga jeclaanaya wuxuu ku wanaagsan yahay waa lagu jeclaanaya wuxuu ku xun yahay na waa lagu nacaya oo bidcadiisa iyo xumaantiisa iyo macaasidiisa iyo fujuurkiisana geestaana waa macaan iyo qaraar meel ku wada yeel yani marka waxa weeye labadaa geesood ama labadaa weji labadaa jiho ayuu leeyahay labadaa jiho ayuu leeyahay markay culammadu leeyihin shirki iyo tawxiid baa kulmaya ama iimaan iyo kufrigaa kulmaya markay sidaas leeyihiin ama nifaaq iyo iimaan baa kulmaya ugama jeedaan yani waxa weeye in asalkii iimaanka iyo nifaaq akbar iyo kufri akbar iyo waxa weye shirki akbar oo qofka waxa weeye cudurdaar la-aanteed uga dhacay oo mawaanice aynay ku qumin inay la kulmi karto ugama jeedaan laakiin waxay ka tilmaamayaan oo uga jeedaan bimacnaa asalkii iimaanka iimaanka asalkiisi oo qadarkii inuu naarta ku waaro uu kaga badbaadayo iyo gaalnimo in lagu xukumo uu kaga badbaadaya taasaa asluliimaan la yidhahdaa asluliimaan waa maxay waa qadarka inuu naarta ku waaro ka badbaadinaya in gaalnimo lagu xukumona ka badbaadinaya taasaa asluliimaan la yidhahda isagoo asluliimaan ay ku sugan tahay baa waxaa suurowda shucabkii kufriga ee bimacnaa kufri akbar shirki asqar nifaaqa camali ama nifaaq asqar ashyaada noocaas inay la kulantaa suurowda laakiin nifaaqii weynaa ama shirkigii weynaa ama kufrigii weynaa yani iimaan markaa sharci ah oo aslul iimaana lama kulmi karto allahuma ilaa in looga jeedo yani ruux yani markaa shaygaa kufrigii uga dhacay yani markaa bicudrin ama ikraah ama sabqulisaan ama ashyaa lamida ama markaysa waxa jahli ama ta'awul waxyaalaha noocaas oo kale uu ku dhacay mooyaane si kale asluliimaan ulama kulmi karo aslulkufri oo bimacnaa kufrigii weynaa ulama kulmi karo laakiin shucabka kufriga ee bimacnaa kufrun duuna kufri ahaaday ama markaa shucabka nifaaqa ee nifaaqun duuna nifaaq ahaaday ama nifaaq yar shirki yar kufri yar waanu milada kaga baxaynin asalka iimaanka waa la kulmi karaan sidaas yadaa ayaa looga jeeda sidaas yada ah ayaa markaa looga jeeda wlmu'minuuna mu'miniintu kulluhum dhammaantood awliyaa raxmaani mu'miniinta xaqiiqiga ah ee iimaankii xaqiiqiga aha la yimi dhammaantood waa awliyadii ilaahay weyi wa akramuhum cinda allahi adwacuhum waxa uu ka tilmaamaya bimacnaa waxay ilaahay agtiisa ugu kala sharaf badan yihiin siday u kala yani markaa raacitaan badan yihiin qur-aanka una kala adeecitaan badan yihiin sidaas yadaabay markaa u kala sharaf badan yihiin ilahayna waxa uhi ina akramakum cinda allahi asqaakum ka idinku karaamada iyo sharafta badan ilahay agtiisa waa ka idinku cabsida badan ka idinku cabsida badan weeye calaamada markaysaga xaqiiqiga lagu kala mudan yahay waa taa weeye xadiid kale waxa uu sheegayaa oo nabigu sal allahu alayh wasalam uu yidhi oo imaam axmed musnadkiisa kusoo wariyey waxa uu tilmaamaya laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب يعني وحوية مد عربي مد عرب أهي مد عجم أه كما مدنا كما فضل بدنا مد عجمنا مد عرب كما فضل بدنا مد مدوي مد عس كما فضل بدنا يعني وحوية مد مركا مدوي مد عد كما فضل بدنا مد عدنا مد مدو كما فضل بدنا إلا بالتقوى taqwo inuu kaga fadli bato mooyaane nasab keliya kagama fadli badanayo waxaanu nabigu sal allahu alayh wasalam xadiidkaa waxa uu yidhi sheikhulalbani waa saxiix ayuu markaa weydi وكذلك حديث كلا النبي وحول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كعمل كيسو دبدغو نسب كيسو ما سو ددجين يوم هور مارينيو marka hadii ishkaal la keeno la yiraahdo culimada ahlus sunnah waxay sheegeen xagga marka yaani marka laga sheegayo dadku siday u kala mudan yihiin arabta iyo ajamta inay arabtu fadli badan tahay bay sheegeen oo sidaas aawadeed nabiga sala allahu calayhi wasalam qoladii ugu fadliga badnayd baa laga soo saaray oo waxa weeye carab baa laga soo saaray carab iyo cajamna carab baa fadli badan yacni waxaana laga soo bixiyey quraysh baa laga soo bixiyey oo carab ugu mudan waxaana laga soo saaray bani haashim baa laga soo saaro quraysh ugu mudan marka waxa weeye culamada qaarkood maadaama sidaas ay tilmaameen oo carabta marka ay fadileen iyo xadiidkan isla isu waafaqaysa laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin masaladaasna shaekhulislaam ibnu taymiya waxa uu ku tafsiiliyaa ku cadcadeeyaa kitaabkiisa la yidhaahdo اقتضاء الصراط المستقيم هنا كنت المامي جنسك عرب من حيث الجملة إنه كفضل بدنيا جنسك عجم إنه كفضل بدنيا استدلالاتنا وأودل الشدي علماء أهل السنة قال إجماع كسور ري علماء أهل السنة إن اسكوا تقصيهن أرن كاسنا واسون نقليي يعني وحوي وهل كاسب كسور ري جوابته وحي تهي سيد الله كل منا يا وحويان تفضيلك marka isaga la oranayo jinsiga carabba ka fadli badan jinsiga ajam taasi waa tafdiil bil alama wa in xaga calaamada lagu kala fadilayo weeyaan ama tafdiilka marka isaga taqwada lagu kala fadilaya waa tafdiil yaani marka isaga xaqiiqiy tafdiil xaqiiqiy weeye oo tafdiil calaamo ku dhisan ma aha ee waa tafdiil marka xaqiiqiya oo dhabnimada loogu kala fadli badan yahay waa marka taqwada iyo cabsida laakiin xaga jumla ahaan waxaa la odhanayaa jinsi iyo jinsi marka laysu eego labada jinsi duuduub ahaan yacni carabta cajamta ka fadli badan baa la odhanaya sidaas yadaa ayaa la odhanaya way ku jiraan markaa cajamta ama dadkaan carabta ahayn qaar fara badan oo ka fadli badan dad badan oo carab ah yacni qaar fara badan oo cajamta ka mid ah oo ka fadli badan qaara caraba waa la helayaa ha yeeshee laakiin marka la eego farabadnaanshaha fadaaishu ku fara badan tahay yacni carabtay kaga badan tahay cajamta yacni sidaas iyada ah ayaa markaa la yidhi oo ahlucilmigu marka ay tilmaameen sida sheekhulislaam ibnu taymiya minhaaji sunnati nabawiya uu mas'alada noocaasa ku sheego waxaanay ka dhigan tahay mas'aladu ragga iyo dumarka marka la kala fadilayo oo waxa weeye taqwada ayaa dadku ku kala fadli badan yahay waa tafdiilka xaqiiqiga ah taqwada ha ku kala fadli bataane waxaa marka yani haddii la eego yani fadliga ma ragga u badan mise dumarka waxaa la odhanayaa markaa duuduub marka laga eego raggu waa ka fadli badan yihiin dumarka oo waa ka khayr badan yihiin saas aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yihi kamula min arijaali kasiirun walam yakmul min annisaai ilaa arbac yacni ragga in fara badan baa dhammaystirmay laakiin dumarka afar keliya ka dhammaystirmay markaasuu afartii nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam darajada kamaalka ee sarraysa dumarka afar baa gaahay marka ambiyadii ilaahay uu soo saarayeyna rag bay ka soo baxayeen rag ayay markaa ka soo baxayeen oo markaa laga soo diray marka min xayu ljumla waxaa la odhanayaa yani raggaa fadli badan laakiin waa ku jiraan dumarka qaar ragga ka fadli badani waa ku jiraan dumarka waa ku jiraan qaar ragga ka fadli badani waa ku jiraan tanna waa sidaas oo kale weeyaan marka waxa weeye taqwadu waa tafdiilka xaqiiqiga lagu kala fadilayo ama tafdiilka markaa calaamada waxaa la odhanayaa waxa weeye jinsiga rag ama jinsiga cajam mid waliba ka kullidkaa waa ka fadli badan yahay baa la odhanaya ama tafdiilka xaqiiqiga ah ee xaqiiqahaan lagu kala fadli badanayaa waa taqwada iyo cabsida ina akramakum cinda allahi asqaakum marka uu yani sheikhuu tilmaamo uu yidhi waxay u kala fadli badan yihiin oo ilaahay agtiisa ugu kala karaamo badan yihiin dadku siday markaa ilaahay ugu kala taaco badan yihiin ka ugu taacada badan ee ugu adeecitaanka badan ee ugu raacitaanka badan qur'aanka kaasaa ugu markaa ilaahay agtiisa ugu sharaf badan shaykhu lalbani raxmat ullaahi calayhi waxa uu yidhi fiihi ishaaratun latiifatun ila raddi calaa mutacasibati almadaahib waxaa ku sugan halkan yacni tilmaan yar oo uu ku tilmaamayo kuwa madaahibta u tacasuba radin uu radinayo ee marka waxa weeye sheikh hebel un markaa dabada qabsanaya ama imaam hebel iyo madhab hebel oo markaa xadiid kasta oo la tuso aan marnaba u hogaansamayn aladiina yuhiruuna itibaaca almadhabi cala itibaaci alkitaabi wasunna kuwaasoo markaa ka doorbidaya inay madhabta raacaan ayay ka doorbidayaan inay kitaabka iyo sunnada raacaan dalika liannahu laa talaasuma bayna itibaaci almadaahibi wa itibaaci alqur'aan sababtuna waxay tahay wax markaa talaasum oo ka dhexeeya ma jiro oo isku xidhnaansho ay isku xidhan tahay in markaa madaahibta la raaco iyo in qur'aanka la raaco waayo madaahibtu waa iskhilaafsan tahay qur'aankuna isma khilaafsana ilaahayna waxa uhi walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka waxa weeye shay kastooo madhabi ku tagtay macnaheedu ma aha inuu qur'aanku sheegayo waayo sidaa waxaa ka dhalanaysa qur'aanku inuu iskhilaafsan yahay waayo madaahibtu markaa masaa'il badan bay isku khilaafsan yihiin oo uu mid xalaalaynaya midna uu xaaraantinimaynaya mid uu shardi ka dhigaya mid uu sunno ka dhigaya mid uu waajib ka dhigaya yacni marka ay ku kala duwan yihiin marka haddii la yidhaahdo waxa weeye shay kasta oo markaa yani madaahibta ku sugan kitaabka iyo sunnada waa ku sugan yihiin baatil bay noqonaysaa waayo waxaana ka dhalanaysa a'immadu inay macsuum yihiin oo aynay gefin waxaana ka dhalanaysa markaysaga qur-aanka iyo sunnadu inay iskhilaafsan yihiin waana baatil oo isma khilaafsana a'immaduna macsuumiin ma aha ee waa gefaan waana asiibaan imaam maalik waxa uhi maa mina yani ilaa radda warudda alayh maa mina yani marka ilaa radda warudda calayhi ilaa saaxiba hada alqabr yacni marka axad nagama mid aha hadduu naga mid yahayna ama isagaa wax radinaya ama waxbaa lagu radinayaa mooyaane qabrigaa ka u saaxiibka oo bimacnaa nebi muxameda sala allahu alayh wasalam nebi moxamed mooyaane dadka kale waa gafayaan oo dabad waa la radinaya yacni markaa waxa weeye waxna waa radinayaan oo iyaguna marka wax waa radinaya falmuslimu kullamaa kaana atbaca lilqur'aani كلما كان أتبع للقرآن كان أكرم عند الله تعالى وكلما ازداد تقليدا ازداد بعدا وحاو شيخ الألبان رحمة الله عليه ويريه مسلم كمركز طوء القرآن كأرى عتام بدن يهي وحاو النقر يا ميد الله أكتيس يعني كل شرف بدن وهي وحوي يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربنا وحلق بقنا يا وحو سودة شيء يا وحي جيساوي مركز طوء تقليد مركز سيادة وحو أجهد تقليد ودن ديدي ما يكين دهر ee aanu qofku markaysaga wax daliila aqbalaynin ayuu markaa u jeedaa taasna culammaduba waa wada diideen fogaanshu ilaahay agtiisa ka siyaadsanaya mar kastoo taqliidka indhahala uu la yimaado oo xadiis kasta oo la tuso u idhahdo may aqbali maayo aniga waxa weeye shiikhaygu sidaa ma odhan wixii shiikhaygu aan odhanna yacni markaa yeeli maayo ilaa qaarkood ay ka yidhaahdeen oo culammada qaarkooda markaysaga yani madaahibta ay qaarkood yidhaahdeen sida karxi oo kale yacni aayad kasta iyo xadiid kasta oo khilaafsan wixii asxaabtayada xanafiye ku tagtay laba mid weeye ama waa mu'awal oo ta'wiil buu leeyaho waa la awilayaa ama waa mansuuqo waa la nasakhay buu markaa uu yidhi hadalka noocaasa culammadu waxay yidhahaan wax saxa maa oo waxa weeye waa in kitaabkiiyo sunnadii laga laga dhigo qaar waxa weeye aqwaasha madaahibta yani madhabta xanafiye dabagelaysa wixii markaa madhabta xanafiye waafaqa waa la qaadanaya wixii markaa khilaafana waa laga tegaya kaana markaysa waxaan inay madhabtu asal tahay yani markaa kitaabka iyo sunnaduna ay farac tahay waxaa sababkuna yahay ictastasib war sidaa caqsi oo lidkeeda isticmaal oo aqwaasha madaahibta waxaad ka qadataa wixii kitaabka iyo sunnada waafaqa wixii khilaafana ka tag waayo mid kastoo aimada ka midi waa khataa waana asiiba sidaas aawadeed baa imaam yani ashaafici waxa uu yidhi yani idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabi wuxuu kaloo yidhi haddii a aragtaan xadiidka nebiga oo hadalkayga khilaafsan hadalkayga gidaarka ku dhufta xadiidka nabigana sal allahu alayh wasalam qaata ayuu imaamu shaafici markaa uu yidhi wakadalika imaam ashaafici waxa uu yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabanat lahu sunatu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen kay sunno nebi u caddaato xadiis nebi ku u caddaado oo saxiix ah yacni hadalkayga inuu khilaafsan yahay inuu waxa weeye muslimiintu waxay ku ijmaaceen in xadiidka nebiga la qaadanayo wixii khilaafayna laga tegayo sidaas iyadaa bay ku ijmaaceen marka waxay khilaafsan tahay ijmaacii culamada ayay markaa taasna khilaafsan tahay wa akramuhum waxaa khilaafsan yani tacasubka madaahibtu ay samaynayaan yani waxaa dhacday tacasubka ay samaynaya inay la gaadhay mid waliba markaysaga waxaan markaa inuu xataa dadka ugu naseexeeyo madhabtiisun inuu noqdo oo kii xambaligaha uu yidhaahdo ana xambaliyun maa xayiitu wain amut فوصيتي للناس أن يتحنبلوا آه يعني لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي قول الحبر بن حنبل راغب uqalidu fatwaahu wa axshiqu qawlahu walinnaasi fiima yacshiquuna madaahibu waa mid kale yidhi waxa uu yidhi marka isaga hadday a'immada qallitaan buu yidhi yani markaa dadku anigu waxa weeye imaam axmed ibnu xambal baan hadalkiisa caashiqsanahay buu oo aan qallidanaya miy mid kale waxa uu cabiray oo uu yidhi anigu intaan noolahay xambali baan ahay buuri oo axmed ibnu xambal baan daba taaganoo raacaya hadaluu leeyahay khilaafi maayo wain amut fawsiyati linnaasi an yataxambaluu yani waxa weeye haddii aan dhintana dardaaranka in dadka u dardaarmaya waa inay xanaabilo noqda midkaloo shaaficiya isaguna qaabilay oo waxau ihi ana shaaficiyun maa xayiitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yatashafacuu buu yidhi yani anna intaan noolahay shaafici baan ahay buuri marka haddaan dhintana dadka waxaan kula talinaya inay shaaficiye noqdaan ma odhan markaysagaa dadka waxaan kula talinaya kitaabka ilahi iyo sunnada rasuulka inay raacaan yani waxa weeye shaaficiye ama xanaabilo ama kayrkoodna wixii kitaabka iyo sunnada khilaafaha inay ka tagaan marka taqliidka marka la diidayo ma aha jumlatan in loo diidayo waayo dadka qaarkood baa markaysagaa yani camal kale samayn karin mooyaane inay taqliid sameeyaan oo madaahibta ay qalitaan ilahay waxa ui fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun yani marka ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garanayn laakiin qofkii hadday u caddaato qawlkii markaysagaa madaahibta ama culammadu inuu khilaafsan yahay daliil saxiixa ama xadiis nebi oo kale khilaafsan yahay waajibku waxa weeyaan in marka laga tago qawlka shiika oo xadiidka nebiga sala allahu alayhi wasalam la qaato marka saasaa waajibku ahaaday oo in kitaabkiiyo sunnada markaa la raaco wax alla wixii khilaafsanna kitaabkiiyo sunnada laga tago ayaa waajibku yahay qof kastoo muslimana markaysagaa waajibku ah waxaa kaloo uu shiiku halkan kaga warramay shaarixa ahi masale ahlucilmigu isu khilaafi jireen oo ku saabsan yacni waxa weeye haniga haniga shaakirka ah ee shukriga naqaya haniga shaakirka ee shukri naqaya iyo faqiirka saabirka ee sabraya labada iyomaa khayr badan masalada noocaasa ahlucilmigu waa isku khilaafi jireen qaarba mid bay fadili jireen qaar waxay odhan jireen aleelay ka haniga ee hodanka ah ee ku shukri naqaya ee xaqii ku waajibay gudanaya kaasaa fadli badan qaar kale waxay odhan jireen maya waxaa fadli badan ka faqiirka ah ee caydha ah ee sabray ee markaa adkaystay dhibaatadaa ku adkaystaa ka fadli badan laakiin waxaa dhexdhexaadiyey markaa mas'alada yani shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi mas'alada waxa weeye labadaa in la kala fadila sax ma aha sawaabkuna waxa uu noqonayaa in la yidhaahdo labada kolba ka taqwada iyo cabsida badan ayaa markaa sabir badan labada markaysagaa haniga hodanka markaa yani shaakirka ee shukri naqaya iyo faqiirka caydha ahee sabraya labada kolba kii waxa weeye taqwo iyo cabsi badan kaasaa fadli badan sidii uu markaa shiikaasi doortay taqyadiin ibnu taymiya ayaa shaarixa markaysagaa xaawiyaduna maray oo ibn abilciz alxanafi oo markaa uu isaguna markaa maray oo sharaxa uu ku arjaxaya marka waxa weeye in akmalahuma waawacahuma waatbacahuma wa atbacahuma kaasaa markaysagaa fadli badan hadday sinmaanna xagga taacada iyo itibaaca iyo markaysaga ay ka sinaan shareecada ay raacayaanna markaana waxa weeye darajadoodu waa simanta caynkaas iyadaa weeyaan wa akramuhum ka ugu karaamada badani mu'miniinta cinda allahi ilaahay agtiisa atwacuhum waa ka ugu adeecitaanka badan wa atbacuhum ugu raacitaanka badan lilqur'aani qur'aanka ugu raacitaanka badan uguna adeecitaanka badan kaasaa ilahay agtiisa ugu karaamo badan waliimaanu iimaanku huwa aliimaanu billahi waa markaa yacni iimaanka ilaahay la rumeeyo wey wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa la rumeeyo wa kutubihi kutubtiisa la rumeeyo wa rusulihi rusushiisa la rumeeyo walyawmi alaakhiri maalinta aakhira la rumeeyo waalqadari qadarka la rumeeyo khayrihi kiisa khayr kale wa sharrihi iyo kiisa shar kale wa xuluhi kiisa macaan la rumeeyo wa murrihi kiisa qadhaan la rumeeyo min allahi xagga ilaahay inuu ka yimi yacni qadarkaasi tacaala korreey ilaahay korreey waxa uu halkan inagu tilmaamaya arkaanuliimaankii lixda ahaa oo axaadiista qaarkood laynagu kulmiyey sidii xadiiskii jibriil xadiiskii bimacnaa waxa weeye su-aalihii jibriil ku saabsanaa ee cumar bnu lkhadaab iyo abu hurayre ay soo wariyeen ee nebiga sala allahu alayh wasalam uu weydiiyey jibriil akhbirnii can iliimaan qaala an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi warusulihi walyawmi alaakhiri wabilqadari khayrihi wa sharihi lixda uu halkaa ku sheegay arkaanuliimaankii weeye arkaanuliimaankana waa ka halkan sheekhu markaa inoogu keenay marka ilaahay waa in la rumeeyo rumaynta ilaahay la rumaynayo waxaa soo gelaysaa in waxa weeye tawxiidka isaga la waxidayo oo aliimaanu billaah in ilaahay markaysagaa waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa yani markaa tawxiiduhu fi lilaahiyati waalcibaada wa tawxiiduhu fi rububiyati walafcaal wa tawxiiduhu fi lasmaai wasifaat intaba in la rumeeyo ilaahay waxa weeye in la rumeeyo ilaahay asmaadiisa magacyadiisa iyo sifooyinkiisa tashbiiha ka maran tactiilna aan lagu samaynin sidaasi la-eg in markaa waxa weeye wax kasta oo ilaahay isku sifeeyey in lagu sifeeyo qaabkeedana aan la xadidin loo sugo ifaatkiisa lama mid aha sidaas iyada a la yidhaahdo magacyada uu isku magacaabay lagu magacaabo magacyada macnayaashooduna ilaahay sifa u yihiin loo ictiqaadiyo yani markaa sidaas iyada ah tawxiid alasmaa wasifaat waa in loo sameeyo tawxiid rububiya waa in la sameeyo ilahay afcaashiisa waa in loo keliyeeyo ifraad allahi bilkhalqi wlmulki wtaqdiir watadbiir ilahay markaysaga yani abuurista iyo mulkiga iyo dabaraad iyo maamulista in intaba loo keliyeeyo tawxiid rububiya ah tawxiid lilaahiyati wlcibaada ilahay cibaadadana in loo keliyeeyo keligii la caabudo intaas oo dhan baa iimaanka ilahay la rumeeyo soo gudagelay wujuudkiisa in la rumeeyaana waa kasii horaysa malaa'igtiisa in la rumeeyo khalqi khalqiyada ilaahay ka mid oo ilaahay nuur ka abuuro ilaahay aan caasiyaynin wuxuu markaa amro adeecayana inay yihiin yani markaa sidaas iyadaa waa in loo rumeeyo khalqi nuuraaniya oo nuur laga abuuray inay markaa yihiin yani laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'manuun daacada ilahayna ay ku mashquulsan yihiin macsi waxa la yidhahdana inay ka dhacay kutubtiisa ilaahay in la rumeeyo waxalla wuxuu ilaahay kutub soo dejiyey kuwa magacyadooda laynoo sheegay iyo kuwaan laynoo sheegin intaba in la wada rumeeyo sidaas iyadaa loo rumeeyo in kutub ilaahay soo dejiye oo xaqa inay ahayd sidaas iyadaa in loo rumeeyo shareecada ugu dambaysiiyo kitaabka ugu dambeeye nebi maxamed lagu soo dejiyeyna yani marka waxa weeye sharaa'icdiisa iyo axkaamtiisa in loo hogaansamo yani marka akhbaartii ay sheegeen kutubta ilaahay oo dhami waa la rumaynaya jumlatan wa tafsiila waxaa kaloo markaysagaa yani la rumaynaya shareecada nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam sharaaicdii ka horreeyey ee khilaafsanaa inay nasakhdayna waa la ictiqaadinaya shareecadanna waa loo hogaansamaya waa lagu camal falaya rususha ilaahay in la rumeeyo iyo ambiyadiisoo dhan in la rumeeyo oo waxa weeye khasaaista ilaahay ee uu la gaar yahay khasaa'is arububiya waluluhiya waxa uu ilaahay rabbi la gaar yahay aan markaa wax ka mida waa inaan la siinin inay addoommo ilaahay ahaayeen oo ilaahay doortay oo risaalada iyo nebinimada uu doortay oo uu khalqiga u soo diro erge ay ahaayeen oo markaa addoommo ay ahaayeen fadaa'ilna ilaahay ku gaar yeelay khasaa'isna uu siiyey sidaa waa in loo ictiqaadiyo laakiin martabada uu yahay iyo derajada u dhigay waa inaan laga kormarinin oo aan la dhaafinin siduu nebi maxamed ba u yidhi sala allahu alayh wasalam maa uxibu an tarfacuunii fawqa manzilatii allatii anzalanii illaahu biha maqaamkii ilaahay idejiyey inaa iga kormarisaan dooni maayo ayuu nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam maalinta aakhiro in la rumeeyo oo inay xaq tahay bacsigu iyo markaysagaa qiyaamadu inay xaq tahay in la rumeeyo wax alla waxa geerida dabadeed dhacayaana maalinta aakhiray soo gudagelaya qadarka in la rumeeyo qadarkuna waa cibaara markaysagaa kulansanaysa inuu ilaahay ashyaadu intaynay dhicin ka hor inuu sii ogaa kow waa midda labaade inuu ilaahay markaa doonay afcaasha dhacaysaa inay dhacdo oo iraada kawniya inay ku tacalluqday waa saddex waa in markaa waxa weeye uu ilaahay sii qoray wax alla waxa dhici doona inta inay dhicin ka hor yacni inuu ilaahay sii qoray afar inuu ilaahay afcaasha dhici doona abuuray cilmun kitaabatu mawlana mashii'atuhu wa khalquhu wa huwa iijaadun wa takwiinu bayskaasaa lagu kulmiyey afartaama yacni markaa darajo ama martabe qadarku leeya horeynu uga soo hadallay iyadana waa in la rumeeyo qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale intaba waa in la rumeeyo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey waalkhayru kulluhu fii yadayka washaru laysa ilayka ilaahay ow khayrka dhammaantii gacmahaabuu ku sugan yahay sharkana xaggaaga looma nisbeeyo macnaha markaa lagu fasirayo sidee markaa waxa weeye loo tawjiihinaya xadiidkuna wuxuu sheegaya wabilqadari khayrihi wa sharihi xadiidkaa kale ee saxiix ee muslim soo wariyeyna waxa uu tilmaamayaa yacni washaru laysa ilayka culamada qaar waxay yidhaahdeen washaru laysa ilayka waxaa laga tilmaamayaa ay washaru laa yutaqarabu ilayka sharka adiga laguguma soo dhowaado laguguma caabudo oo xaggaaga looguma soo dhowaado sidaasna nadri bnu shumayl oo culammadii markaysagaa salafka ka mida ayaa sidaa ku fasiray sida abu cubaydba uu kaga soo naqlinayo kitaabkiisa markaa la yidhaahdo aliimaan cafwan inaanu abu cubayd ahayn baa laga yaabaa uu ahaa markaysa waxaan abu cusmaan asaabuuni inuu kaga soo raray caqiidat salaf asxaab alxadiid ayaan markaa filaya macaanida kale markaysa markaa lagu fasiray waxaa ka mid a in la yidhaahdo shar maxdiya oo saafiya oo aan wax khayra iyo maslaxay sinaba ugu jirin ilaahay markaa waxa weeye looma nisbeeyo ama waxa weeye qadaraadda uu ilaahay ashyaada markaa sharkaa u qadaray yacni isagu ashyaada qadarista uu qadaray xikan baa ku jira masaalix baa ku jira cadaaladiisa inuu muujiyaa ka mid a marka waxa weeye umuuraha marka loo ego nisbada ilaahay shar uma aha laakiin nisbada cidday ka dhacaysa ee kufriga iyo macaasida la imanaysa ayay shar u tahay laakiin waxa weeye nisbada ilaahay shar uma aha ee waxa weeye shar maxdiya oo khayr iyo xikmo ka madran oo maslaxa sinaba ayna ugu jirinoo mutlaq ah yacni shar mutlaqo kulliya laguguma nisbeeyo macnaha noocaasa ayaa laga tilmaamaya oo lagu fasiraya sidaas dambaana markaysa waxa markaa uu يعني العلامة ابن القيم آدي آدي قلنا نحن حسدا كتاب كيسا لا يلاده شفاء العليل في مسائل القدر في مسائل القدر والقضاء والتعليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل أي آدي آدي قلنا نحن حسدا جواب تابو وحي تهي إيمان يا إسلام ما مثل الشيء أو ككلام لمرة علمية مثل بدأ بلا إسراعي هدي إيمان يا إسلام لا إسراعيه laba macnay kala yeelanayaanoo iimaankuna wixii baatinee qarsoonee qalbiga ku jiruu noqonee la rumaynayo la ictiqaadinayo ilaahay iyo wax kasta u waajibiyo in la ictiqaadiyo wixii muuqda ee camal saalixee la samaynayana islaam baa la odhanaya waa sida xadiiskii markaa yacni jibriil su-aalihiisa ku saabsanaaba ee waxa weeye waa sida uu nebigu kaga jawaabay sala allahu calayhi wasalam oo markii la yidhi akhbirnii can ilislaam uu ku yidhi markaa jibriil waxau hi an tashhad an laa ilaha ila allah ana muxamada rasuulu llah watuqiima asala watu'tiya azaka watasuuma ramadaan wataxuja albayt marka waxa weeye waxa uu sheegay arkaan wada muuqata ayuu markaa sheegay oo wax daahira acmaashii shareecada ee daahirka ahayd buu ku fasiray akhbirnii can iliimaan markuu yidhi an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi ila aakhirihi markaa sidaas uu ku yidhi wax baatin uu ku fasiray sidaas aawadeed culammadu waxay yidhahdaan lafdada labada eray ee islaam iyo iimaan waxay ka mid tahay qaacidadii baa ku dararaysa ida ijtamacata iftaraqata waida iftaraqata ijtamacata labada eray hadday kulmaan oo isku meel la isugu keeno kala laba macnay qaataan sida miskiin iyo faqiirba haddii la isu keeno laba macnay u kala qaadanayaan sida waxa weeye markaa miskiin iyo faqiir haddii la isu keeno laba macnay u kala qaadanayaan ba islaam iyo iimaan haddii la israaciyana laba macnay u kala qaadanayaan oo midna wixii qarsoon ee qalbiga ku jiraa lagu fasiri midna wixii muuqda ee wanaagsan baa lagu fasiri waxa qalbiga ku jirana waxaa loo jeedaa un ictiqaadka wanaagsan haddii laakiin midkood la sheego ka kale aan la raacin xaalka noocaasa markaysaga waxay noqonayaan waxa weeye mid waliba ka kale waa la kulmay ida ijtamacataa haddii ay kulmaan iftaraqataa way kala tagaan oo laba macnay kala qaataa waida iftaraqataa hadday kala tagaan oo mid la sheego ka kale aan la raacin ijtamacataa waa kulmaan oo labadii macnaba waa ku soo xaroodaan oo waa soo gudagalaan sidaas weey haddii la fuqarada waxa la siiyo masaakiintina waa iskaga jirta haddii la masaakiinta waxa la siiyo fuqaradiina waa iskaga jirta laakiin haddii la masaakiinta iyo fuqarada waxa la siiyo waxa weeye kii wax haystay ee waxa uu haystaa aanu ku fillay ayaa miskiinkii lagu fasiri faqiirna waxaa lagu fasirayaa yacni kii waxa weeye aan waxbaba haysan oo laba isku dhacaba aan haysan ayaa lagu fasiraya masale marka waxa weeye uu shiiku hore usoo sheegaa jirto baabka hore uu kusoo sheegay oo maadaama sharaxan aynu tarkiizinaynay in waxa weeye macaanida sharaxa ku jirtaiyo qawaacidda in markaa waxa weeye aynu waadixino mas'aladaas baabka hore ku tacalluqda ayaan ku yara noqonaya masaladaasi waxay tahay oo uu shiiku markaa tilmaamay mas'ale markaysa waxa sheikhulislaam ibnu taymiya majmuuculfataawaha ku sheego oo uu soo naqliyay oo aan u nisbaynin cudurdaarka waagaa iska jiray darteed ee waxa weeye marka aada loo markaa dhibsan jiray ama loo cadaadin jiray yani markaa sheekh taqiyadiin iyo markaysaga yani cidda markaa aaraadiisa markaa raacda yani marka aada loo cadaadin jiray darteed ayaanu ugu nisbaynin oo shiikhu ugu nisbayn waayey cudurdaarkaasuu lahaa jawaabtu waxa weeye waxa uu yidhi islaam iyo iimaan midna waxa weeye marka laga eego ma xagga lafdigooda laga eego mise xagga ehelkooda laga eego labada lafdi haddii laga eego labada lafdi waxaa caamsan يعني مركا الإيمان يعني مركا الإيمان أعم باعتبار ن- باعتبار نفسه وأخص باعتبار أهله إيمانك أيا خاص نما بدن وإسلام نما إيمانك أيا أعم يعني عام نما بدن باعتبار نفسه مركا ذاتي سلقا يغو oo iimaan markuu halkaa taagan yahay islaamnimana halkaa taagan tahay ma iimaan baa islaamnimo ku guda jira hadda labadaa macno eeg mise islaamnimaa iimaan ku guda jirta haddii laga soo qaado iimaanku inuu halkaa taagan yahay islaamnimana hoos bay kaga jirta laakiin haddii islaamnima halkaa taagan tahay iimaanku kuma guda jiro marka daatadooda marka laga eego labada waxaa caamsan islaam iyo iimaan iimaanka caam laakiin marka laga eego ehelkay ku qumayaan marka laga eego waxa weeye waxa caamsan oo fara badan dadka muslimiinta abaa waxay ka badan yihiin aan mu'miniinta ahayn yacni kuwa mu'miniinta ah oo muumin kastaa mu yani muslim weeye laakiin muslim kastaa muumin ma aha ah iimaan kasta laakiin waxaa la odhan karaa islaamnima waa wehelisa oo iimaan muctabaro qofka nabadgelinayaa ma jiro oo badbaado u sababaya naarta inuu ka badbaado allahuma ilaa hadduu jirana waxa wehelisaa iim- islaamnimaa wehelisa laakiin iimaan mujaradaan islaamnima wehelin qofku ku badbaadi maayo marka iimaankii kasta islaamnima waa wehelisaa laakiin islaamnimadii kasta iimaan ma ma weheliyo xagga ehelka marka laga eegana yacni mu'miniin kastaa waa muslimiin laakiin muslimiin kastaa mu'miniin ma aha marka waxa weye biictibaari ahlihi biictibaari nafsi ixsaankii iyo waxa weeye iimaanka iyaguna lamida wahaakada risaalada iyo nubuwadaa ka mid ah haddii aad risaaladu halkaa taagan tahay nubuwadiina waa iskaga guda jirtaa laakiin nubuwa hadday halkaa taagan tahay risaaladii kuma guda jirto marka xagga naftooda marka laga eego nubuwo iyo risaalo risaaladaa caamsan oo nubuwana waa gudagasha laakiin xagga ehelkooda marka laga eego waxaa caamsan yacni markaa ambiyada waxay ka caamsan yihiin rususha oo rusushu waa bacdi ambiyada ka mida قال المصنف رحمه الله والإيمان إيمانك هو الإيمان بالله وإن إله إلا رمي وملائكته ملائكتي سال رمي وكتبه كتبتي سال رمي ورسوله رسوشي سال رمي أنبيادنا والأمده واليوم الآخر ما لنت آخرنا إلا رمي يا الضنبي وحلا واحد جاريده دبا دعيانا واسوق دغليانا والقدر قدر كلا رميو خيري كيسا خير كليه وشري كيسا شر كله وحلوه كيسا معانيه ومره كيسا قدر من الله حال مركيسا قدر كاسي هاي كائنا من الله حق إلهي متكيم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كله أنه ورمينا بذلك كله أشياء على قصة والرمي لما تذكر لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق كلجين مينه وكلا صار مينه بين أحد يعني مركا كوح كمل من رسوله رسول شيسا كمل أحد وحلوغتش بمعنى الجماعة أي لغت الممية وحوية بين زيد لما يلاده إلى الله راعي بين زيد وكذا بين زيد وعمري مركا لا يلاده بين واقري كرطة لكن شيء واحدة بين مقري كرطة سياسة وذي علماء وحي يلادين يعني بين فريق واحد با معنه مركا نقري يعني مركا كوع كمل انبيدا او مركا يعني مركا لا سارينو او قيبنا مر مينينو قيبنا ما بينينينو لا نفرق بين احد اي بين فريق كوع مركا كمل كلدين مينو من رسول رسول الهي كمل او قيبنا مر مينينو قيبنا ما بينينين اي رسول الهي وامر مينينا ونصدقهم ورمينا رسول الهي كلهم دمانتود على ما جاءوا به وحي لي مادين أيان مركز وحي مركا أرمينينا إن حق لي مادين ورسول أنبياء حق آيهايين وإلهي حق للصادري أه وحي حقا اللو سودي بي سيدا سينا يهايين أيان وبرمينينا أه رسول شقار كود هدي لبينيو waxa marka ay tahay in lagu gaaloobayo kutubta qaar haddii la beeniyana waa lagu gaaloobaya marka kutubta iyo rususha waa in la wada rumeeyo kuwa magacyadooda aynu garanayno iyo kuwa aynaan garanaynba kuwaynu magacyadooda garanayno magacyadoodiiba xataa loo lagu rumaynayo kuwayna aan magacyadooda garanayna jumle ahaan baa loo rumaynaya waxa uu ilaahay kutub soo dejiyey oo dhan ayaa la wada rumaynaya marka ilaahay waxa ui وayaquluuna nuؤminu bibacضi wanaqfuru bibacضi wayuriiduuna an yتakiduu bayna dalika sabiila ulaaئika hm اlkaafiruuna xaqa waxaa laynoogu tilmaamay kuwa waxa weeye kutubta ilaahay yani markaa ay yidhaahdo qaar baanu rumaynaynaa qaarna waa ka gaaloobaynaa inay markaa yihiin qaar gaalo ah oo gaalnimadoodu dhab tahay xaqan waxaa looga jeedaa bimacnaa gaalnimadooda dhab ah oo eraga xaq waxaa loo isticmaalaa laba macne mar waxaa looga jeedaa annaaficu sharciyu shayga naafica ay wax taraya ee shareecada markaysaga mashruuca ku ahna yani xaq waa la yidhahdaa mid labaadna xaq waa la yidhaahdaayo yani markaa almawjuud shayga jira isagana xaq waa la yidhahdaa oo waa xaqiiqa bimacnaa waa dhab baa laga tilmaamaya marka ulaaika hum lkaafiruuna xaqan marka la yidhi kufri xaq ah oo bimacnaa sharci ahi oo shareecada ku banaani ma jiro laakiin xaqan maxaa looga jeedaa kufri xaqiiqa oo dhabaa looga jeedaa jiritaankiisaa dhab ah baa laga tilmaamaya gaalo dhab ah weeye kuwa kutubta ilaahay wax ka mida beeniyey oo hadduu qofku yidhahdo tawraad anigu rumayn maayo laakiin kutubtii ilaahay kale waa rumaynaya ama uu yidhahdo kii nebi maxamed lagu soo dejiyaan rumaynaya kutubtii kale rumayn maayo waxa uu yahay markaysa waxaa markaa wuxuu ka dhigan yahay inuu kutubtii ilaahay oo dhan ka wada gaaloobay rusushana waa saasi la eg oo hadduu rususha ilaahay hal rasuul hadduu beeniyo midh qura oo rususha ka mida hadduu beeniyo wuxuu ka dhigan yahay rususha ilaahay oo dhan inuu beeniye saas aaweed ummadii hore maxaa laynoogu tilmaamaa waxaa laynoogu sheegay yani qawmu nuux rusushii bay beeniyeen qawmu caad rusushii bay beeniyeen rusushii bay beeniyeen hal rasuul baa loo soo diray rusushii bay beeniyeen maxaa loo yidhi mar hadday rasuulkaa beeniyeen rusushana tawxiidka lala soo wada diray waxay ka dhigan yihiin dhammaan inay rusushii beeniyeen rusushii dhammaantood inay beeniyeen ayay markaa ka dhigan yihiin marka waa in rususha ilaahay la rumeeyaa oo la wada markaysa waxaa markaa ictiqaadiyaa sidaas iyada abaa waajib ku yahay rusul xaqa inay yihiin oo ilaahay soo diray oo min cindi illaahi ka yimi oo xaq lala soo diray sidaas waa in loo ictiqaadiyaa fadaa'ilna ilaahay siiyey ha yeeshee khasaa'ista ilaahay la gaarka yahay sida cibaadada la caabudayo rusushu waxba kuma laha ilaahay in lala caabudaa mashruuc ma aha o sharci ma aha ee rasuulka kasta waxaa lala soo diray laa ilaaha ila allah wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxu ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilahay waxau inoo sheegay rasuul kasta in lala soo diray tawxiidka sidaasaa laynagu tilmaama walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaguut sidaas yada ah ayaa rususha lala soo diray anaxnu muminuuna wanaxnu anagu mu'minuuna waa rumaynaynaa bidalika bimacnaa ashyaadaa laga soo warramay ayaanu rumaynaynaa ee iimaanka mufasalka ah kullihii dhammaantii ayaanu rumaynaynaa iimaanka ilaahay la rumaynayana waxaa ka mid ah in keligii la caabudo oo waxa weeye markaa ilaahay mooyaane cid kale aan la rajayn ilaahay mooyaane cid kale aan la baryin rajaaga waxaynu ujeednaa rajaaga cibaadada ah ilaahay mooyaane khawfka cibaadada aan cid kale laga baqin ilaahay mooyaane aan cid kale markaa la gargaar weydiisan cid kale aan la baryin cid kale aan la isu dullayn cid kale aan loo khuduucin cid kale aan loo sujuudin cid kale aan loo nadrin cid kale aan loo gowracin yacni cibaadaadkao dhan rabbi waa in loo gaar yeelo sidaas aawadeed yacni markaa waxa weeye weli hebel ama sheekh hebel baan baryayaa aan odhanayaa sheekh cabdiqaadir ow ii gargaar ii nusree i marka waxa weeye i markaa ii kaca arrinka noocaasi waxa weye waa shirki oo waa gaalnimo kelimatu tawxiidkiina waa burinaysaa oo waxa weeye markaysaga waa naaqidatun waa shay jebinaya shahaadadii qofku uu ashaahatay ayay jebinaysaa waa kufri akbar kufri akbar weeye ducada ilaahay kayrkii la baryayo ee marka la gargaar weydiisanayo la istiqaasoonayo muuminku marka uu tukanayo waxaa odhanaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay ow adiga oo qura ayaanu ku caabudaynaa yacni cid kale kula caabudi mayno wa iyaaka nastaciin adoo keliyaanu ku gargaar weydiisanaynaa cid kale gargaar weydiisan mayno sidaas iyadaa ayuu markaa odhanaya marka salaada markuu ka baxsan yahayna waa inu arrinkaa dhabeeyaa oo cidduu caabudaya waa inay noqoto allah oo keliya cidduu gargaar weydiisanaya ama baryaya ama wax u gowracaya ama u nadraya ama tala saaranaya waa inay noqoto allah oo keliya sidaas iyadaa waa inay noqotaa laa nufariqu ma kala geynayno bayna axadin ay bayna fariiqin kooxoo min rusuli rusushiisa ka mida kala saari mayno qaybna rumayn mayno qaybna yani beenin mayno wanusadiquhum rususha waa rumaynaynaa kullahum dhammaantooda ayaanu markaa rumaynaynaa calaa maa jaauu bihi waxa ay la yimaadeen ayaanu u rumaynaynaa wixii ay la yimaadeen ee waxyiga ah ayaanu markaa u rumaynaynaa ha yeeshee kitaabka la raacaya waa kii nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu alayhi wasalam oo kutubta ugu dambeeyey oo lagu khatimay kitaab ka dambeeyana aanu soo degaynin sida nebi maxamed baa ambiyada loogu khatimay maa kaana muxamadun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama nabiyiin markaa sida yani markaa nebi maxamed u yahay sala allahu alayhi wasalam ambiyada kii lagu khatimay ugu dambeeyey ayaa kitaabkiisuna u yahay kitaabkii kutubta ugu dambeeyey oo u yahay وأهل الكبائر من أمة محمد وأهل الكبائر دنبيدا واوين كوا وهلك وصاحبك دنبيا واوين ليني سيدا الزنا إيو يعني مركا وحي عقوق الوالدين كوالدين كارنمدا مرخاتي بيان على حولها أبون تولع ربدا يعني دلك مركا يسوح لا مسلم كلا لا أحق ضر اللي قدلو يعني مركا حمتا آه مركا وحوية نميمية يستدركا يعني مركا وحيالا فربضان وكبائرتا أيا مركا سوق ليه waahlu kabaairi dembiyada waaweyn kuwa u ehelkaa ee dembiga waaweyn dembiyada waaweyn la yimi ahlulkabaa'irkaasoo min ummati muxamadin sala allahu alayhi wasalam ummaddii nebi maxamed ka midi fi naari laa yukhalladuun laa yukhalladuuna lagu waarin maayo fi naari naarta gudaheeda lagu waarin maayo haddii ay galaan khabarkii waxa weeye ahlulkabaa'iri ahlu lagaga khabrayay laa yukhalladuun uu noqonaya marka waxaad oranaysaa waa ahlulkabaa'iri min ummati muxamadin laa yukhalladuuna la waarin maayo fi naari naarta gudaheeda lagu waarin maayo marka fi naarina waxay ku tacalluqdaa laa yukhalladuuna waxase qalad ah in la yidhaahdo fi naari baa khabar ah oo macno faasida meesha ka soo bixi haddii la yidhaahdo ahlulkabaa'irku naartay ku jiraan naartaasna ku waari maayaan dee waxaa dhici karta markaysaa ilahay raxmadiisa inay kaga baaqdaan bacdi ama qayb ka mida ahlulkabaa'irku naarta inay kaga baaqdaan oo ilaahay waxau yihi wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa marka khabarku waa laa yukhalladuun sida shaarix ba baraarujinaya laa yukhalladuuna lagu waarin maayo fi naari naarta lagu waarin maayo haddii ay galaan idaa maatuu hadday dhinteen wa hum muwaxiduuna iyagoo ilaahay keliyeynayo oo waxidaya hadday dhinteen naarta lagu waarin maayo wain lam yakunuu yaynay noqonba taa'ibiina qaar ka toobad keenay marka waxa weeye yani kabiiradii ama dembigii weynaa ay la yimaadeen qaar ka toobad keenay yaynay ahaanbe naarta lagu waarin maayo bacda an laqow llaha caarifiin markay ilaahay la kulmeen dabadeed iyaga oo markaysagaa ilaahay aqoonsan ilaahay iyaga oo garanaya oo aqoonsan markay rabbi la kulmeen dabadeed yacni cibaaradan mulaaxadaa ku sugan waxaanay tahay iimaanku macrifo keliya ma aha sida ahlu sunna waljamaaca qabaan macrifada keliyana wax iimaanka ku fasiray waxaa jira jahmi ayaa ku fasiray ha yeeshee sheikhu markaysaga xajahmi ma waafaqsanayna waa ki radiyey oo waxa weeye yani macrifo keliyana kuma filla sidaas aawadeed yani waxa fiican mu'miniina ayaa fiican in la yidhaahdo bacda an laqaw llaha yani marka waxa weeye mu'miniina sidaas markaa mu'miniina in la yidhahdana nusaka qaar bay kusoo aroortay oo nusaka taxaawiyada qaarkood waxaa ku sugan bacda an laqaw llaha caarifiina mu'miniina marka mu'miniina waa saddex nusho ayaa waxa weeye ziyaadadaasi ku jirtaa buu sheekhulalbani odhanaya ziyaadada markaysagaa mu'miniina ahi saddex nusho oo kala duwan oo makhtuud ah oo taxaawiyada ka mid ah ayay ziyaadada mu'miniina ku taallaa sidaas aawadeed yacni caarifiina keliya sheikhu kuma kaaftoomin ابن المانع نوى مركا تعقيبنا وحول لا يخفى أن المعرفة القلبية وحدها ليست كافية بالإيمان وقد خالف المصنف ما ذهب إليه سابقا من أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الإيمان وأما مذهب السلف فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان وهذا هو الصواب مركا مسألة الساس مركا وقور رمي أو تلمامي لكن وحوية الشيخ اللي ما إلزامي كره ولما أوران كره وحوية مذهبتي سوى خلافي ما دام مركا يسأل نسخي طحاويده يعني علماء قاركوض أي الشيخان إلى صدح نسخة مخطوطة أي قريان مؤمنين الزيادة ده مركا سيداس أودد يعني ما عطى مركا يسأل شيخه إنه خلافي يعني مركا رأي جيسي maadaama aanu macrifo kaliya ku kaaftoomin oo markaa uu ku daray yani markaa mu'miniina markaa uu ku daray oo markaa yani nusaqa makhduudka ah yani dhowr ka mida ay ku soo aroortay wahum fii mashiiati bacda an laqaw allaha markay ilaahay la kulmeen dabadeed caarifiina iyagoo ilaahay garanaya mu'miniina rumaysan markaa ziyaadada mu'miniina waa lagu daraya وهم في مشيئته وهم مركا يغو الكبائر في مشيئته إلى دونيسي سيكو سغنيه وحكمه يحكم كإلهي بيكتشران إن شاء غفر له هدو الظهر إلهي وأود مدافيا وعفى عنهم وعفنا يا دمك وكعفنا يا بفضله قال ديسا أي إلهي هدو الظهر يعني مركا وحوية النعمة ديسا أي إلهي هدو الظهر مركا إسراء ودمك وكعفنا وكعفنا كما ذكر عز وجل في كتابه siduu ilaahay markaa waxa weeye caza yani markaa qaalib noqoy oo xoog yeelay wajalla weynaaye uu ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa gudihiisa oo ilaahay yidhi wayakfiru waa dhaafaa maa duuna daalika wixii markaysaga yani kufri ka sokeeya liman yashaau ciduu doono inuu u dhaafo ayuu ilaahay u dhaafaa wain shaaa hadduu ilaahay doonana cadabahum waa cadaabayaa fi naari naarta gudaheedu ku cadaabayaa bicadlihi cadaaladiisu ku cadaabaya uma yukhrijuhum dabeedna waa soo bixinayaa minhaa markaysaga waxaa naartiibuu ka soo saarayaa biraxmatihi naxariistiisuu kaga soo saaraya iyo wa shafaacati shaaficiina kuwa shafeeco qaadaya shafeeco qaadkooduu kaga soo saaraya kuwaa shafeeco qaadayo min ahli taacatihi kuwa markaysaga ilaahay adeecaya ka mid ahaaday uma yabcaduhum dabeedna ilaahay waa soo bixinayaa ilaa jannatihi jannadiisi intii ka intii ka ahaatay ayuu usoo saaraya wadalika biana allaha tawalla ahla macrifatih taasina waxay ahaatay ilaahay inuu ka weli yeeshay ciddii markaysa waxa markaa macrifadiisa u ehel ah ayuu markaa ka weli yeeshay bimacnaa ahla iimaanihi baa markaysagaa ka fiican sida markaysagaa marka horeba uu yidhi caarifiina mu'miniina halkana inuu yidhaahdo ahla iimaanihi aya sidaas iyadaabaa sawaabku markaa uu yahay marka waa khata halkana nusxa lama soo naqlin inuu ku daray markaysaga wa iimaanihi inuu ku daray lama soo naqlin marka waxa weeye tawalla ahla macrifatihi ilaahay waa ka weli yeeshay ilaahay waa ka weli yeeshay ahla macrifatii kuwa isaga garanaya yani waa ka weli yeeshay wuxuu markaa uga jeedaa kuwa markaa rumeeyey axaadiistana waqtiyada qaarkood waa soo aroortay in markaa yani la isticmaalay macrifo ereyga ah oo xadiiskii waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi mucaad markuu la hadlay ya mucaad inaka ta'tii qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi cibaadat llah وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك marka xadiisku waxa uu sheegaya hadday sidaas haddaba aqoonsadaan marka carafugu ka cabiray waxaanu u jeedaa nebigu sala allahu alayh wasalam rumayn marka uu rumaynayaan ayuu uga jeedaa marka waxa weeye sheekhu markaa ugama jeedo madhabtii jahmi markaysagaa inuu dooranayo yani ugama dan laha ha yeeshee maadaama shubha ay ku sugan tahay inuu isticmaalo ahla macrifatihi waxaa ka fiicnayd inuu isticmaalo ahla taacatihi ama ahla markaysa waa markaa inuu markaa isticmaalo ahla iimaanihi kuwa iimaankiisa u ehelkaa ilaahay waa ka weli yeesha walam yajcalhum kama yeelin fi daarayni labada labada daarood gudahoodaba ka ahli nukrati kuwa sida ilaahay dafiray ama garan waayey kuwaasoo kale qaar la mid a kama yeelin aladiina qaabuu min hidaayatihi kuwaasoo markaysagaa ka hoogay oo ilaahay markaa hidaayadiisii iyo hanuunkiisii seegay oo ka hoogay walam yanaaluu aan gaadhin min walaayatihi ilaahay weli markaa weli noqoshadiisa uu ka weli yeeshana aan gaadhin oo waxba ka haleelin allaahumma ayaa allaahu ilaahayow yaa weliya alislaami islaamka kii u gargaaraha ahaayo wa ahlihi ehelkiisana gargaaraha u ahaayo fabitnaa cala alislaami islaamka nagu sug xataa nalqaaka bih ilaa aanu kugula kulmayno annagoo islaamnimada ku sugan ugu horayn ahlusunna waljamaaca dunuubta waa qaybiyaan waxay u qaybiyaan dunuub kabaa'ir wa dunuub safa'ir dunuubta qaar waaweyn iyo qaar yaryar bay u qaybiyaan adilana ku soo aroortay in dunuubta la qaybiyo oo loo qaybiyo qaar waaweyn oo kabaa'ir la yidhaahdo iyo qaar yaryar oo sakaa'ir la yidhaahdo adilada waxaa ka mid a qawluhu tacaala wa kullu وkul kbيir وصغيir msتطر yaعni wax kasta oo markaa weyn وkul صغيiri وkبيiri msتطر وkul صغيiri وkبيiri msتطر wax kastoo yar iyo wax kastoo weynba waa mid la qoray weeyaan waa mid la qoray weeyaan صakاa'irta iyo kabاa'irtuba waxa wey waa maktuuba horaa loo qoray وkadalika qawluhu taعaalى والadiina yجتنibuuna كبائر الإثم والفawaaxiشha إlا لmم marka lmamkana sakaa'irtaa looga jeeda dunuubtii kabaa'ir inay leedahayna waa laynoo tilmaamo ma lihada lkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha sakaa'ir iyo kabaa'ir ayaa lafteeda laynoogu tilmaamo wakadalika qawluhu tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum yani haddii waxa weeye aad ka dheeraataan waxyaalaha laydinka reebay kuwooda waaweyn dembiyada kale aan idinka dhaafayna ee kuwa waaweyn kuwa aan ahayna sakaa'ir inay yihiin baa ka laazimaysa marka sidaas aawadeed qawlka markaa yani sawaabka ay waxa weeye dunuubtu kabaa'ir iyo sakaa'ir inay qabsanto bacdi baa adigu diiday ashaacirada ka mid ah oo yidhi markaa dunuubta sakaa'ir iyo kabaa'ir looma qaybiyo laakiin dembi kastaba marka ka ka weyn loo eegayana waa sakiiro ka ka yar marka loo eegayana waa kabiiro waa arrin nisbiye xaqiiqa ahaan dembi sidiisa u weyni ma jiro dembi walba marka ka weyn loo eegayo waa yarya marka kaka yar loo eegayana wuu weyn yahay laakiin hadalka noocaasi markaysagaa sax ma aha ee sawaabku waxa weeyaan inay dunuubtu kabaa'ir iyo sakaa'ir labadaba leedahay axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa ku soo aroortay oo kabaa'irta waa laynoo tilmaamay ijtanibu sabca almuubiqaat baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam dembiyada waxalaaga ka dheeraada toddoba dembi baanu sheegay wakadalika nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam xadiidka bukhaari soo wariyey alaa unabiukum biakbar ilkabaa'ir قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ألا وشهادة الزوج ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وحاول النبي صلى الله عليه وسلم ويرين أكبر الكبائر كما إذا كور رما كاب إلى رسولك إله يوم مركز النبي وحاول وإله الله شريك يلا والدك ووالد إنكار لقول نقضه لبدا والد ووالد إنكار لقول نقضه oo yani la dhibaateeyo loo samafali waayo oo la dhibo marka waa yaro jiifay nebigu sala allahu alayh wasalam intuu saro fadhiistay bu wuxuu yihi waa markhaati beenaalaha iyo hadalka beenta ah akbarulkabaa'irka ka mid nebigu waa ku celceliyey sala allahu alayh wasalam marka taasna waxaa laynoogu sheegay dunuub aan lagu sheegin ijtanibu sabca almuubiqa taas in la alkabaa'iru tiscun baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ashyaa aan ku jirin axaadiistaas kale ayaa kaana ku jira ilaa sagaal dembi baa la sheegay waistixlaalu qiblatikum axyaan wa amwaatan baa ka mid a in waxa weeye markaysaga markaa xaramka in ilxaad lagu sameeyo oo qiblada markaysaga la banaysto taas markaysaga oo la xalaashado oo bimacnaa wax xaaraanka ah xaramka maka lagu sameeyo iyaduna waxay ka mid tahay min min alkabaa'ir dembiyada waaweyn bay ka mid وkذلك waxa kaloo soo aroray نبgu وaxa ui sلى الله عليه وسلم من الكبائر أn yشتم الرaجل والدي أma أn yصب الرaجل والدي duنوubta waaweyn waxaa ka mid ah inuu qofku labadiisa waalid caayo qاlوا وkayfa yشتم الرaجل والدي waxay yidhahdeen oo sidee buu ninku labadiisa waalid u caayaya qاala yشتم أbا الرaجل fayaشتم أbا yaعnي ninku aabihii caayaya markaasaa ninkaasina aabihii caayaya kan kale aabihii ayuu caayay markaas sababitaanka uu sababay aabihii in la caayo ayaa waxay ka dhigan tahay inuu isagu aabbihi caayay ila ninkani sababta uu ku caayay ninkan aabbihii waa in isaga aabihii la caayay markaasuu isaguna markaa ku aarsaday inuu kii caayay aabbihii uu isaguna aabihii caayo marka dunuubta kabaa'irta inay ka mid tahay ayaa xadiiskaasina sheegay marka kabaa'irtu kuma koobna toddoba toddobaatana kuma koobna waa fara badan yihiin cabdillahi bn cabbaas baa lagu yidhi alkabaa'iru yani sabcu dunuubta kabaa'irtu waa toddobaa lagu yidhi markaasuu ila sabciina minha aqrabu ila sabci inay toddobaatan noqoto uga dhowdahay inay toddoba tahay riwaayo kale waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi inay toddoba boqol noqotay uga dhowdahay inay toddoba tahay haddaba sidee lagu tacriifinayaa maxaa kabaa'ir la yidhaahdaa qaar waxay yidhaahdeen wixii sharaa'icdu isku waafaqeen xaaraannimadoodaa kabaa'ir la yidhaahdaa qowlkaasi sax ma aha oo waa qowl daciif ah waayo waxyaalo sharaa'icdu ayna isku waafiqiin oo markaa kabaa'ira baa jira haddii la eegoo kale ilmo aadam yacni aadam markii arlada la keenay dee ubadkii uu dhalay arlada markaysagaa dee dad kale ma joogin yacni ilmo aadam oo walaala ah iyo aabbahood iyo hooyadood baa joogin maxaa loo baneeyey shareecadii nebi aadam waxaa loo baneeyey inanka iyo inanta walaalaha ah inay isguursadaan oo waxa weeye mataanay dhali jirtay baa la yidhi xaawi laba mataanood inan iyo inan isku mataansan ayay mar walba dhali jirtay mid walba inanta ku mataansan mooyaane inanta kalea loo baneeyey shareecadii nebi aadam waa ku bannaanay oo waayo dee dumar kaleoo la guursadaaba ma joogin aadam wuxuu dhalay oo walaala ahuun ayuunbaaba joogin shareecadii nebi aadam markaa saasaa loogu baneeyey sharaa'icdii ka dambaysay waa lagu xaaraantinimay haddana lagama shakinayo dee inay kabiiro tahay sharaa'icdina iskuma waafaqin qawlkaasi marka inaanu sax ahayn ayay ku tusinaysaa uu daciif yahay qawlka odhanaya kabiiro waxaa la yidhaahdaa wixii shareecooyinka ambiyadoo dhami isku waafaqeen inuu xaaraan yahay waa qowl daciifa waxyaalo ayna isku waafaqin oo kabaa'ir shareecadeenna ku ah ayaa jira culammada qaar waxay yidhaahdeen maya kabaa'ir waxaa la yidhaahdaa oo la odhanayaa wax alla wixii ilaahay nahiyey oo uu reebay ee wili waxa aan la imanina qowlkaasina daciif weeye waayo waxyaalaha uu nahiye ilaahay u reebay waxaa ka mida waxyaalo sakaa'ira baa ka mid a oo waa la kala farqiyo waa la kala saa mar hadday caynkaa iyadaa tahay iyaduna markaysaga tacriifkaasina tacriif saxa ma aha qaar kale waxay yidhaahdeen baabulmacrifati billah wixii awdaya oo ilaahay in la garan waayo keensanaya kaasaa kabiiro ah taas qudheeduna waa qalad oo waxa weeye waxyaalo badan oon markaa ilaahay in la garan waayo aan keensanaynin ayaa haddana markaysaga waxa markaa kabaa'irta ka mid marka waxa weeye shaarixuna waa ka warramayaa si fiican buu u bayaaminayaa sida sawaabkee ugu fiican waxa weeyaan waa in la yidhahdo kabaa'ir waxaa la yidhaahdaa wixii markaa labada xad